nimanka oo annaga aan qabanay waa niman shabaab ah waxaana lagu soo qabtay koob dagaal oo howlgal ciidamadii dawladda iyo amazon isgarabsanayeen ay wadeen aa lagu soo qabtay goormaa soo qabateen waxaan soo qabanay maalintii oo lasoo dhaafay muddo laba beriyaad laga joogaa howlgallada eeriyada degmada qoryoole iyo tuulooyinka annaga aan ka wadno tiradoodu waa imisa markaa tiradooda guud waa adiga afar qof waaye laakiin amiiriintooda oo ma aragtay ninka tuulada farxaano amiirka ah abaas atuunya la dhahaayo iyo staafkiisa waan haynaa ninka madulowna oo ma aragtay wax ka ah iyo staafkiisa waa haynaa afar qof waaye nin lahay liibaan maxamed cabdi oo madulow mas-uul ka ah oo dhinaca shabaabta waan haynaa abbas atunyo waan haynaa oo farxaana amiirkii farxaana ah waxay isku yihiin macal staafkooda afar qof sideed usoo qabateen markaa bal faahfaahin naga sii qaabka aada usoo qabateen horta mamarka ugu horeysa annaga ma iska socono lee ribood iyo taargid gareen oo ma aragtay meelaha annaga akhbaaraadka aan ka helna baan galnaa howl military habka ay tahayna waa taqaanaa ku faahfaahin maayo marka howlgalkaasi aad qabateen wax khasaaro ka dhashay ma jiraa wax khasaaro oo ka dhashay ma jiraan waa adiga hal qof oo shabaab ah oo ku dhinta waa jiraa wixii kale gacantan kusoo dhigno annagan ciidamada dawladda iyo amazon xaggooda wax soo gaara ma jiraan maxaa idiin qorshaysan iminka oo aad ka yeelaysaan dadkan aad haysaan insha allahu haddii ilaah yidhaahdo maxkamadda qalabka sida ee dawladda dhex baan ku wareejin doonaa xaggan inaan usii gudbino go-aanka insaas wa guud ahaan xaaladda degmada qoryoole iminka waa sidee xaaladda degmada qoryoole boqol kiiba boqol amnigeeda waa sugan yahay howlgalna waa socdaa mana sii doojin doono waa sii labalaabaynaa insha allahu tacaala se shacabka bulshada eriyada ku nool abaaro baa jiro shugun baa jiro al-shabaabna macnaha way diidin tahay qofkii xanuunsan hataa qoryole inuu imaado howlgal dhankaas oo oo bulshadana si degmada ay ugu adeegato insha allah waa sii wada doonaa haddii ilaah yidhaaha